habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosaday kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axad ah habeenay isniin soo gelaysa bisha diseembarna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waddo fududaynaysa isu socodka dadka iyo gaadiidka oo laga dhisay bariga somalilan waxaan ku dhahdaa marka roobku doo ceergaabayo burcala ma kala bixi jirin waxaan ku dhahdaa dii loo kala baxana dhowr hebaa loo dhihi jiray ama bilo maanta la ceerigaabo maxaan ku dhahdaa burco loo kala soconay shan saacadood waa alxamdulilah rabbilcaalamiin wax ka wanaagsan ma jiraan waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja gardarooy waxbaad geysataa guur iyo ayaane gefkii aad samaysaa batiyo godobahaagiiye gashi aan yarayn baad qabtaa jeer lagaa gudo ee waxaad goysa mooye ma jiro nimaad gargaartaay qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida waxaana la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
amiir caan ah oo u dhashay sacuudiga ayaa axadda maanta ah si kulul u dhaleeceeyey israa'il intii lagu guda jiray shirka amniga ee baxrayn oo qaab fogaan arag ah oo uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee israa'il tani ayaa muujinaysa caqabadaha heshiis kasta oo dhex mara dowladaha carabta iyo israa'il iyadoo ay meesha ka maqan tahay dowlad madax bannaan oo ay falastiiniyiintu leeyihiin hadalkan kulul ee amiir turki al faysal ka jeediyey shirka wadahadalka maanama ayaa u muuqday mid kadis ku ah wasiirka arrimaha dibadda ee israa'il gaar ahaan xilligan oo israa'iiliyiintu soo dhoweyn diiran kala kulmayaan mas-uuliyiinta waddamada baxrayn iyo sugtagga imaaraadka carabta kadib heshiis ay ku hagaajiyeen xiriirkooda amiir turki ayaa hadalkiisa ku bilaabay isbarbardhigga waxa uu ku tilmaamay aragtida israa'il ee ah inay yihiin kuwa nabadda jecel oo ilaaliya mabaadi'da sare ee akhlaaqda iyo waxa uu ku tilmaamay xaqiiqda fog ee mugdiga ah ee ay falastiiniyiintu ku hoos nool yihiin waxa uu ugu yeeray gumaysiga reer galbeedka israa'il waxay ku xirtay falastiiniyiinta xerooyin go'doonsan iyadoo lagu haysto eedo amni oo aan jirin dhallinyaro iyo waayeel haween iyo rag kuwaasi oo halkaasi ku qurmaya iyagoo aan helin cadaaladda ayuu yidhi amiir turki waxay u duminayaan guryaha sida ay doonaan waxayna khaarijinayaan ciddii ay doonaan ayuu yidhi duqaymo bililiqo iyo dagaallo ayaa weli ka socda qaybo ka mida gobolka tigrey sida ay ku warramayaan ururka t b l f kadib markii ciidamada dowladda ethoobiya ay sheegeen inay maalmo gudahood ku soo qaban doonaan hogaamiyaasha kooxdan dowladda abiy ayaa sheegtay in dagaalku uu sii qaboobayo toddobaad kadib markii ay qabsatay magaalada makelle ee caasimadda gobolka hase yeeshee hogaamiyaha t b l f debretian gabremichael ayaa fariin qoraal ah ugu sheegay wakaaladda wararka reuters in ay weli ka dagaalamayaan bannaanka magaalada docda kale dagaalka sukeeya ee gobolka tigrey ayaa xagal daaciyey dadaalka ay he-adaha caafimaadka ugu jiraan ka hortagga cudurka covid ee qaaradda afrika kadib markii colaadda ay ku barakaceen ku dhowaad hal milyan oo qof tobannaan qof oo ka mida dadka ka cararaya dagaalka gobolka waqooyiga ee tigrey ayaa ka gudbay xadka etoobiya una tallaabay dalka diriska ah ee sudan halkaasi oo la sheegaya in cudurka coronavirus uu si aada u sii baahayo faafitaanka sii kordhaysa ee covid ee dalka suudan ayaa dhaliyey cabsi laga qabo in xayiraado cusub ay dowladdu ku soo rogto dhammaanba waddanka iyo weliba in la xidho xuduudaha si loo yareeyo halista covid ugu dambayntiina maleeshiya ayaa ku cadaadinaysa shirkadaha inay si dhaqso leh u casriyeeyaan guryaha shaqaalahooda kadib markii uu ka dilaacay covid qolalka jiifka ee shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ku howlan inay dunida u sameeyaan qalabka faayadhowrka tani ayay kooxaha xuquuqda shaqaaluhu ka digayeen muddo bilooyina maleeshiya ayaa xaqiijisay in ilaa laba kun boqol sideed iyo siddeetan kiis oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah afar iyo tobankii bishii nofembar la helay inta badanna waxaa lala xiriiriyey qolalka hurdada ee shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ka shaqeeya shirkadda top glof oo ah shirkadda ugu horraysa dunida ee xagga soo saarista gacmogashiga wasiirka gaashaandhigga dalkaasi ismaaciil sabri yaakob ayaa ku dhawaaqay in mas-uuliyiintu ay bilaabi doonaan dhaqangelinta xeerarka cusub ee guryaha shaqaalaha islamarkaana ay ganaax gaaraya labaiyo toban kun iyo saddex boqol oo doolarka maraykanka ah ku soo rogi doonaan qof kasta oo shaqaale ah oo ku jira hooy aan taya lahayn wasiirka shaqaalaha saravanan murugan ayaa ugu yeeray qaar ka mida aqalada shaqaalaha la dejiyo ee dalkaasi inay yihiin kuwo aad u xun kadib markii uu booqday dhowr goobood wasaaraddiisa ayaa ku dhawaaqday bishan in ku dhowaad sagaal iyo toban baaritaan lagu sameeyey lix ka mid a shirkadaha hoos yimaada top glob intooda badanna ay ku guuldarayseen inay shaqaalaha suugalootiga ah siiyaan gurya ku habboon warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo aqriyey warkii dunida halka aad nagala socotaanna waa v o a washington wararka ka imaanaya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegaya in isbeddel lagu sameeyey maamulkii gobolka bakool faahfaahinta warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu guddoomiyaha gobolka bakool u magacaabay shiine macalin nuurow iyadoona xilka laga qaaday guddoomiyihii hore ee gobolka bakool maxamed cabdi tool sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka bakool ayaa loo magacaabay cabdulaahi aadan sangar magacaabista guddoomiyaha cusub ee gobolka bakool ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan isbeddel lagu sameeyey maamulka gobolka shabeellada hoose waxaana guddoomiye cusub loo magacaabay gobolkaasi shabeellaha hoose cabdiqaadir nuur c d mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
guddoomiyaha degmada garadag farxaan aadan ciise iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka ayaa ka dareen celiyey waddada isku xirta ceerigaabo iyo garadag waxa ay u warrameen guddoomiyaha iyo oday dhaqameedkaba waryaheena magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle waxay dareemaysaa farxad iyo rayrayn bay dareemaysaa marka hore aad iyo aad baanu u bogaadinaynaa saddexdaa degmo oo isku xidhmay dhibaato badan baa naga haysatay hadday tahay dhinaca ganacsiga hadday tahay dhinaca isgaarsiinta arrimaha bulshada marka waxa weeye aad iyo aad baanu ugu baraadhnay aad iyo aad baanu uga mahad celinaynaa xukuumadda iyo ciddii gacanta ku haysaba
marka la eega iminka tusaale ahaan caafimaadkao kale hooyooyinka xanuunsada labada dhinacba waxaa kaa xigay dhinacna ceergaabo dhinacna burco laakiin waxaa laga yaabaa hadduu cirku soo doo kale in laba gadoonba ahaydeen baltaa ka warran wallahi arrintaasi aad iyo aad bay dhibaato noogu haysay alxamdulilah rabbilcaalamiin wakhti aad u yar bay nagu qaadataa in halkii adeeg ugu dhow la gaadhsiiyo magaranaysa qofka xanuunsada hadday tahay hooyada iyo dhallaanka iyo hadday tahay xanuunada bukaanada kale ee caadigaaba masaafada iminka wadada xaggan iminka ceergaabo kale dhammaystiranta weyntee waa ilaa boqol iyo konton kilomitr ayay noqonaysaa markii hore waddadu way qalqaloocan jirtay oo intaa way ka badnayd iminka laakiin waddadu way soo gaabata laamigii markaa way isgaadhay waa waa ilaa boqol iyo konton kilomitr dadka qaar baa had iyo jeer odhan jiray waddadii ceergaabo waa istaagtay shaqadeedii waaba maba socotaba ma qabtaan idinku taa annagu maya taa ma qabno waxa weeye qofka jooga ee arkaya de wuu arkaya baraad kalba wuu arkayaa marka waddadu intaa habeen iyo maalin way socotaa xataa nimankan jimcaha oo shalay ahayd way shaqaynayeen oo annagaaba ka adeegsanay gaadiidkooda iyadoo meel dooxaadab nagaga kacay ayaanu booyadahoodii biyaha adeegsanay waanu ku dabaynay dabkii marka ma shaqaale istaaga mar qura maaha aad baad mahadsantay madax dhaqameedka waxaa ka mid a jiif caaqil abdirashiid ducaale xeedho cabdirashiid bal ka warran dareenkaaga maanta wallahi dareenkaygu aad iyo aad buu kacsan yahay sababtoo ah waxaan ahaa dee nin reer gardaga baan ahaa waddada dhibaatadeeda waan dareemi jiray waxaan ku dhahdaa marka roobku doo ceergaabo iyo burcaal lama kala bixi jirin waxaan ku dhahdaa haddii loo kala baxana dhowr reer baa loo dhixi jiray ama bilo maantana ceerigaabo maxaan ku dhahdaa burco loo kala soconay shan saacadood waa alxamdulilah rabbilcaalamiin wax ka wanaagsan ma jiraan gaaba burco inay bilaabmayso maanta ka warno boqol iyo kontonaa dhammaystirtay u joogtid maasha allah waxaan xusuustaa habeen qolada reer sanaagaan isugu dhimay imperial hotel oo aanu nin waddada ha loogu deeqo xoolo iyo lacag wasiiraan ugu jiray tijaan baan ugu jiray laba laba kun saddex kun shan kun bay ku baaqeen anigu boqol kun doolar baan ku baaqay hamaadeynka waa layla yaabanaa boqolkiina waa bixiyey shan boqol aryana waa bixiyey geelna waa bixiyey waayo inay waddadu dhammaanaysaa baan arkay waana u baahnaa waxtarkeedaana u baahnaa markaa waddadii alxamdulillah markaa tacabka dee hirgalay waa taa loo guulaysay dowladdeena waa ku ammaanana waxtarkana de waa in la qariyo maaha waddada ceergaabo burco way dhammaata garadag baa kala bara way taagan tahay halkaana waxay joogtaa maxaan ku rahday barkadda cali xirti inta hadhay waad garan kartaa markii maxaan hore aan laamigu jirin sanaago dhan way guurtay oo hargeysa barca u guurtay haddeertan intii laamiga la bilaabay reer sanaag waa soo noqon dhulkoodii bay yimaadeen waddadu laami magaaladu laami kama horreyn maga- sanaag maxaan ku rahday ilaa ceeri gaabo waad aragtay iminka dhulkeedi waa qaali waxaan ku rahday bacsiriga ku soo noqday ceelifkii waa la mid garadag waa la mid waraad waa la mid laamigan wuu soo celiyey reer bariguu soo celiyey inta noo hadhayna uu ceer gaabo dhulka iibsanaya maxaa daalay doonayaan burahan dhulka khayraad ku jira owayaashin lahayn baa la doonaya xirsi diiri cali baa laya caaqil xirsi diiri caaqil dareenkaa ka waran dareenkaygu aad buu u sarreeyaa waaye daadaad weytee dadaydu waxa weeyaan shan iyo toddobaatan ma islahayd laami baa garadag maray maya ee marna kuma riyoon laakiin iminkadan ayaa barahayo leeyahay war waxan waa maxay war waxan waa maxay war waxan waa maxay waayo waxaan ku jiri jiray shan habeen ilaa burco ilaa erigaabo haddeerna waxaan ku maraa saddex saacadood gebigeeduba saddex saacadood baan ku maraa anaan maraya halkaa inaan hore uga sii wadno gudoomiyaha degmada gar-adag farxaan aadan ciise iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaankaas oo u waramay waryaheena khadar maxamed cakul
hay'adda caafimaadka adduunka w ho ayaa ka digtay in dadku ay isdhigtaan oo ay dhayalsadaan xanuunka covid iyadoo tallaaladii ugu horreysay xanuunka meelo badan oo caalamka laga bilaabay agaasimaha guud ee hay-addaasi tedros adanam gabriyesus ayaa sheegay in tallaalku rajo wanaagsan abuurayo guulana ay soo ifbaxayso laakiin weli waxaa loo baahan yahay buu yidhi in dadka sidii hore u feejignaadaan iyadoo weli uu xanuunku faafayo wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixinta london ka soo diray hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa warwar ka muujisay inay dad badani aaminsan yihiin in faafistii xanuunka covid sagaal iyo toban ay dhammaatay laakiin waxa ay sheegtay inay xaqiiqdu tahay in meelo badan oo caalamka ka mid ah uu si ba-aan xanuunka ugu fidayo iyadoo uu culays badani ka jiro cusbitaalada gaar ahaana qaybaha la dhiga dadka u baahan gargaarka neef qaadashada iyo shaqaalaha caafimaadkaba dadal ku yaalla yurub ayaa ku guulaystay inay dhimaan faafista xanuunka kadib markii xayiraado dib loogu soo rogay wadamadaasi iyada oo iminka haddaba badiba la khafiifiyey bandooyadii iyo xayiraadahaasi isu socodka waxaa muhiim ah in ay dadku u hoggaansamaan shuruucda lagula tacaalaya xanuunkan si aanu mar saddexaad usoo labakaclayn ayaa lagu sheegay warbixin ay hay-addu soo saartay madaxa hay-adda w h o ayaa soo dhoweeyey inay shaaciyeen madaxweynayaashii hore ee maraykanka george w bush bill clinton barack obama iyo madaxweynaha iminka la doortay ee joe biden in muuqaal laga duubi doono marka ay tallaalka covid sagaal iyo toban qaadanayaan si ay ugu dhiirigeliyaan dadweynaha maraykanka ah inay tallaalkaasi qaataan dr saahid abdi nuur oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan london ayaan weydiiyey sida loo fasilan karo warwarkan ay muujisay hay-adda w h o digniinta w h o waxay imanaysaa xilli tallaalka ee lab- laga biloobi doono ingiriiska wiiga soo socda sida la rajeynayo ee tallaalku mudduu socon doona ee xaggan waxaa lagu qiyaasayaa hadday u yaraato inuu sanad socon doono ee waxaana la doonay waxaana digniintu u imanaysaa in dadku aanay moodin in tallaalkii la- la helay oo ay isdhigtaan xanuunadu hadda meelo badan bay soo kal- labakacleeyeen ingiriisku haddaad ogtahay kaysasku meelo aada u sarreeya ee xaaladuhu meelo aada u sarreeya ayay marayaan tallaalkiina wakti buu qaadanaya inta dadka la wada gaarsiinayo qodobka labaad oo ah in tallaalkii uu aanu ahayn boqolkiiba boqol effective oo ay leeyihiin boqolkiiba labayo lixdan ilaa boqolkiiba sagaashan ayuu tallaalkan oxford effect uu yahay waxtar uu leeyahay kan kale ee faysar ee hadda la biloobi doono ee ingiriiska laga ansixiyeyna uu ilaa boqolkiiba shan iyo sagaashan uu waxtar leeyahay dadka in la wada tallaalana wakti bay qaadanaysaa ee dadka hal mar lama wada gaarsiin karo waxaa laga biloobaya care homiska meelaha dadka waaweyn lagu hayo iyo dadka ka shaqeeya kadibna dadka caafimaadka lagu xigsiin doonaa kadibna sidaasay u soconaysaa Ee, waxaa la qorsheynayaa muddo in la wado tallaalka muddadaana dadku inay feejignaadaan ayaa laga rabaa mike ryan oo ah mas-uul ka shaqeeya hay-adda xaaladaha degdega ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaalka la sameeyey aanay macnaheedu ahayn in xanuunkii dhammaaday tallaaladani wax weyn ayay ku kordhin doonaan ayuu yidhi la dagaalanka xanuunkan laakiin waxaa loo baahan yahay in ay istaraatiijiyadi la socoto xanuunka covid sagaal iyo toban oo ku dhacay dad gaadhaya ilaa iyo shan iyo lixdan milyan adduunka ayna u dhinteen ilaa hal dhibic shan milyan ayaa mar kale soo labakacleeyay iyada oo meelo badan oo caalamka ka mid ah dad badani ay xanuunka u soo dhacayaan hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ku baaqday inay dadku taxadiraan xiliyadan fasaxyada oo si aad ah la ysugu socdaalo sidoo kale waxa ay sheegeen in isha gaar loogu hayo dadka waayeelka ah ee u nugul xanuunkan oo aan la booqaan dalka ruushka ayaa tallaalka maalin ka hor laga bilaabay waxaana la filayaa sida lagu wado in waddanka ingiriiskana toddobaadka soo socda uu ka bilowdo
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil wariyaha v o a ee london
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dabayaaqadii bishii ina dhaaftay wax ka yar laba toddobaad waxaa dhacay dilal foolxun oo dhammaantoodba isxigay maalmo gudahood waxaa maalin qur ah dil nin askari ah uu u geystay toddoba qof oo qoyskiisa oo ay ku jirto hooyadiis walaashiis iyo walaalkiis waxaa sidoo kaleeto habeenkii labaad xigay nin dilay xaaskiisa oo siddeed bilooda uura u lahayd waxaa sidoo kaleeto ku xigay maalin saddexaad oo nin uu ku dilay hooyadiis muqdisho dhammaan falalkaasi waxa ay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho maalmo isxigay wax ka yar laba toddobaad dadka qaarkood ayaa waxa ay ku eedeynayaan dadka geysanaya falalkaasi dilalka ah ee eheladooda dhow ay u geysanayaan inay yihiin dad isticmaalo daroogo amaba maandooriyaha maskaxda haddaba sidee ayaa maandooriyaha uu saameyn xooggan ugu leeyahay oo waxyeello ah dhallinyarada soomaaliya waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti iigu ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada duraan faarax sidoo kale duraan wuxuu dhegaystayaasha uga jawaabi doonaa su-aalo isla arrimahaasi ku saabsan iyo sidoo kaleeto shaqala-aanta waddanka oo ayada laftirkeeda saameyn ku leh dhallinyarada oo la sheego toddobaatan iyo shan boqolkiiba wax ka badan inay bulshada ka yihiin shaqala-aan xoogganna ay haysato bal ugu horreyntii mudane wasiir shaqala-aanta xaddiga soomaaliya sida ay tahay wakhtigan haddaad noogu bilowdo barnaamijkeena bismillahi raxmaan raxiim saar aad baad umahadsan tahay adiga iyo baadakii hore run ahaantii waxa weeye maantay wax qarsoon ma aha xeerka shaqala-aanta ay gaarsiisan tahay dalka soomaaliya waxaana kalifadan ognahay soddonkii sanoo lasoo dhaafay burburkii wadanku soo maray oo ay baabi-een hay-adihii ama dawliga ahaa ama kuwii brivatka ahaaba kulligood badantooda ay baabi-een taasa waxay dhalisay in dad fara badan ay shaqala-aan ay noqdaan weli wadanku waa soo kamaaya oo dib dib udhis iyo maxaa la yidhahda waxa ku jira hadda inuu dib usoo noqdo xadiisa u istaago laakiinse waanu ka amin karnaa waan garan karnaa wax soo baaba-ayo wakti dheer inay burbur ku yimid wakti baahsan oo dheer jiray inaan wakti yar oo kooban inaan inaan dib loogu wada celin karin kulligiis marka waxaan isleeyahay run ahaantii waxaa la yidhahdaa hadda ilaa iyo sideed boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo sideetan iyo dadka soomaaliyada shaqayn kara maanta shaqayn dhalinyaraduna marka waxay ka tahay qeyb weyn oo mugla ayay ka tahay arrintaas marka runtii waxaa aada dawladdu waxay aada iyo aada isugu dayeysaa u danaynaysaa sidii dadka shaqo loogu abuuri lahaa loo yareyn lahaa shaqo la-aanta jirta marka waa arrin weyn oo u baahan in laga wada shaqeeyo oo gacan mugla la wada geeyo ama dhinac dawladda ha ahaato ama private sectorka ha ahaato ama dadka international communityga saaxiibada nala shaqeeyaba ha ahaatee in arrintaas lagu qaado oo aada iyo aada looga shaqeeyo waxaa la dhihi karaa hadda shaqa-la-aanta dalka ka jirta waa national crisis ama waa masiibo qaran weye waya intaas laakiin inay shaqa-la-aan noqdaan haddii aysan shaqeynayna waxaa laga yaabaa qofku markaysan shaqeynaynin oo mashaqo ah haynin inay ku kasarto inuu u leexdo waxyaabaha waxan oo kale inuu ku leexdo way waa saad sheegtay toddobaatan iyo shan boqolkiiba dhallinyaraa dadka la dhahaa soomaaliya da-aada soddon iyo shan jir iyo wixii kasii yar waxaa jirto in drugiska amaba maandooriyayaasha fara ba-an uu ku haayo soomaaliya meelo kamida maamul goboleedyada iyo caasimadaba hadday noqoto dilalkii ayaa dhacaya toddobaadyadii ugu dambeysay dilal foolxum oo xataa askar ama dad qoysaskooda dilaya ayaa la arkaya oo la leeyahay qaarkood waa arrin ku lugle inay cunayaan muqaadaraad dadkan oo maskaxdooda maankooda doorinayo marka bal waxaad iiga warantaa xaddiga dhibaatada maandooriyaha soomaaliya
run ahaantii waa saa u sheegaysid burburkii lasoo maray wadanku wuxuu soo maray darteeda waxaa waxyaabo badan oo dhaqan xumaha oon dadka horeba aqoonin ama haddii system degsan uu jiro oo system degsan oo ka shaqaynaya ama amniga ha ahaato ama security dadka sidii loo sugi lahaa ammaankooda iyo akhlaaqdooda sidii loo loo loo hagaajin lahaa ayaa waxaa daldaloolooyin badan ay ka jiraan marka run ahaantii waa arrin nasiib darra oo arrimo daraagiisa oo fara badan inay wadanka ay soo galeen si si sharci darra ku soo galeen marka runtiina loo baahan yahay in regulation badan loo sameeyo oo si foojigana looga loo looga taxadaro oo looga hortago iyadoo la isticmaalahayo umada dadkao dhan la wada isticmaala dhinac kastaba ahaatee dawladda keliya inaan lagu sugelin laakiinse waxa kastoo dhaqan xumo keenhaya in qayb kasta sector kastoo bulshada kamid ah in si fiican looga hor yimaado oo arrintan looga hortago arrintan daraagiska kolba hadda anigu statistics intay tahay ma ma ma garanayo statistics lagu sameeyo ma garanayo laakiinse waxaa jirta in inuu aada ugu baahsan yahay daraagid nooca cusub oo aan la garanayn dadka energy dheeraada geliyo oo la yidhaahdo dhalinyarada baabuurta wada iyo waxaas isticmaalo laleeyahay waa waa waa waa wax kolba suuqa ku jiro la maqlayo lawada ogsoon yahay marka waxaan u malaynaya arrintaas hadda inkastoon statistically inaan la ogoon sida loo isticmaalo ay tahay laakiinse inay tahay waa wax jira oo la ogsoon yahay inay daraagis fara badan oo ay dalka soo galeen siiba ay ku faafeen jiilka yaryar oo dhalinyarada ah taas waa ay la macno tahay oo keenaysa waa shaqa la-aanta iyo dhalinyaradu markaysan shaqaynaynin boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyaro populationka dalka ka jira oon shaqaynaynin marka inay waxyaabo xun oo qaladaad badan ku dhacaan ama daraagis iyo in loo isticmaalo waxyaabaha dembiyada ahaato ama dagaalada badankooda loo isticmaalo cid kastaaba oo ay ka faa'idaysatana way keenaysaa marka daraagiskuna wuxuu kamid yahay mushkulooyinka dhalinyaradu ay kula leexdaan shaqo la-aanta darteed waayahay waad mahadsantahay sacaatul wasiir waxaan siinayaa barnaamijkan dhalinyaro maadaama aan ka hadlayno oo dhibaatooyinka dhalinyarada ee dhalinyarada ka hadli karaan dhalinyaraan siin doonaa waqtiga intiisa badan ee wiilka ugu horeeya afrax oo jooga wadamada yurub meel ka mid a afrax soo dhowow
waa mahadsan tahay sacaadat wasiir magacaygu waa afrax jooga norway wasiirka waa uga mahad celinaynaa waktigiisa iyo bahda v o e da jaaniska dhalinyarada siisa iyo barnaamijkan mawduuca dhalinyarada kusaabsan shan sano ugu dambeysay waxaan ka tarsanaa organizationka l o ga la dhaho ururka shaqaalaha u dooda su-aalahayga marka waxay kusaabsanaan doonaa xuquuqda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda horta history horaa ka horey duraan waa aqaanaa waa dhanka sportga intuu joogaan horta wada shaqeyn xoogaa soo yeelanay hadda safaradiisa puntland uu tagay waxaasna waa waa la socdaa adigoo mahadsan
su-aasheeda toos waxay u wajahan tahay yani xuquuqda xafiiska uu hadda ka shaqeeyo yani markay dadka hablaha oo kaleeto markay shaqo abuur soo shaqo soo doontaan waxaa lagu xujeeyaa yani waxyaaba aan sharafta ama shuruucda shaqada yani ku habooneen muxuu ka og yahay yani xafiisyada dawladda oo dhan waxyaabahaas laga sheegayo nooc mina musuqmaasuq ah oo yani markay khaasatan dumarka ay shaqo raadsanayaan dhibaatada loo geysto iyo waxa ay marayaan waayahay ka ogyahay wasiirka si gaara wasiir si guud ahaan haddii loo fiiriyo shaqa abuurka dhalinyarada xataa iyadoo lagu dabaqayo gabdhaha dhalinyarada ma jirtaa dhibaatooyin loo geysto shaqa markay dabcaan ama ay doonaan ayuu ku u dhigayaa dhegeystahaas marka amar mahadsan tahay run ahaantii waxay la tahay waxyaabaha noocaas oo waxyaabaha haddan ka hadlayno rabo dhaqan xumada wadanka kusoo siyaaday oo u baahan in in la bedelo marka uu burburo waddan burburo keliya daaraha iyo jeedkuma burburaane systemskii iyo waxyaabihii jiray iyo dadkii maskaxdoodii wanaagsanada dhan baa baaba-aysa marka run ahaantii waxaas haddii ay jiraan oo kolba waa wa waan maqalnaa waa lasoo gaaraa wax garsoon maaha in qofka baahida uu qabo ay dad bulshada dhinac kasta ay tahayna dad xun waa ku jiri karaan dadkao dhan inaysan ahayn baa laga yaaba lakinse dad xun qayb kasta uga jiri karaan marka run ahaantii hadda dawladda waxaan ku dadaalayna wasaaradda hadda waxaan ku dadaalaysa waxaa hadda aan noo diyaarsan oan hadda rabnaa inaan soo saarno sharciga ama sharciga oo shaqaalaysiinta waxa la yidhahda labor law sidoo kale waxaa hadda iyaduna diyaaran rabnaa inaan dib usoo cusboonaysiino oo waxaa la yidhahda lasoo saaro siyaasadda qaranka ee shaqa abuurka maadaama ay dad badan ay shaqalaan yihiin marka shareecadaas ayaa waxay ka hadleen wax kasta oo dhaqan xumaa marka mar kastaba la weyn maayo loophole oo dad xun oo ku jira sistamka ku jira inay waxyaaba inay uga faa'idaystaan dadku baahida ay qabaan dartood dadka nugul ay uga faa'idaystaan waa wax nasiib darra waa arrin u baahan kulli wacyigelin guud iyo si guud in iyada laftigeeda loo wada wajaho gabdhuhu waxay ka qayb weyn oo kamid a weeye bulshada run ahaantii wadanka markii burbursanaan oo baaba'sanaan wixii soo waday oo oo meesha fiican soo gaarsiiyo bread winnerka waxay ahaayeen dumarka marka run ahaanti wax kasta oo gabdhaha soomaaliyeed sharaftooda iyo qiimahooda ku cayaaray oo wax sharafta waddanka oo dhan dilayay wey marka anagu wax la fiirsan karana maaha waxyaabaha noocaas oo kale sidii loo dabarjari lahaa oo loo dabargoyn lahaa dadka waxyaabaha ceebeynaya dhaqanka wanaagsan dowladnimada iyo dhaqanka wanaagsan oo soomaalida iyo islaamnimada wax kasta oo ceebeynaya inaan maxaa la yidhahda si fiican looga soo wada horjeesto oo run ahaantii dadkaasna in tallaabo cad laga qaado oo loo gacan bira lagu qabto mar kasta wax loo baahan yahay bulshaduna waa inay iska kaalmaysato wacyigelin guudna in laga bixiyo waxyaabaha noocaas oo kale qofka lagu ogaadana in si publica loo ceebeeyo loo cambaareeyo ayay ila tahay laakiinse wasaaraddu way diyaarinaysaa shuruucdii shaqaalaha iyo sida shaqa abuurka iyo qof kasta xuquuqda uu ku yeelan karo qofka shaqaalaha kuwa waddanka keliya ka shaqeynayo maahan ku jirnaa maxaa la yidhahdaa hadda ka shaqeynaynaa sharciga dadka soomaaliyeed ee raba inay dibadaha shaqada u aadaan si loo ilin loo ilaalin lahaa xuquuqdooda meesha ay aadayaan oo sharaf ka doonanayn iyagoo dad sharaf leh oo qiimo leh inay u tagaan aysan u tahriibin taas ayaan laftigeeda ka shaqeynayna marka waxyaabaha uu keenayo burburkii uu keenay ayay kamid tahay dhaqanxumada noocaas oo kale u baahan haddana in si baahsan looga hortago waayahay afrax waa mahadsan yahay su-aashaada ee dhegeysto kale aan jeclaan lahaa inaan siiyo fursadda oo asna dalka koonfur africa kaga jira soo dhowo walaal magacaa ku bilow
waa mahadsantii magacayga waa cabdilabis xasan oo jooga sool africa gaar ahaan kitfon aniga iyo shirka wada salamaya
waata hore u soco su-aashaada waa kaa qaaday
su-aashayda haddaan u gudbo wasiirka waxaan weydiinaya maadaama wasiirka shaqada shaqaalaha uu yahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed shaqa la-aana sida hadda sheegteen boqolkiiba todobaatan iyo shan alaa lagu tilmaamaa marka wasiirku dareeb musuqmaasuqa dadka lagu suubaa dhalinyarada muxuu kala socdaa
waata musuq maasuqa shaqa abuur ama shaqa haddee soo baxda dhalinyarada lagu sameeyo maxaad ku xadidi kartaan maxaadse kala socotaan hadalkii cabdiladiif si fiican waana maqlay marka waxaan ku kamaleyn doonaa musuq maasuq in lagu sameeyo dadka shaqada soo dooranaya miya dhalinyarada qaarkood haa qof jeclaysi iyo musuq maasuq in lagu sameeyo marka dabcan maxaad kala socotaan leeyahay adiga waa soo baxday laakiin qof damiimaysa qofka taqaanin qofka hadu guulaysto barnaamijkii ugu tartama ku guulaysto waxaa looga baahan maxay oo qabiilkayn oo odagaa reebaa muxuu yahay intii u guulaystay imtixaankii ku guulaystay shaqaaliyo la rabo kusoo baxay nin aan soo gabsay ninkaan ay shaqaynaysa odama haystay intooda intooda ka keensayo marka waa soo maahan badan haysata maxaa in tariiro maxaa udiya marka
run ahaantii waa waxa ribaha dhihi jiraan waxa nasiib daraa weye waana wax macquula oo dhici karta marka kolba waxa weye waxaa laga yaabaa inay waxyaaba generalization maahan inay qaybo kamida inay wax dhaca ay yihiin waa la ogsoon yahay waxa hadda aad iyo aad dowladda ugu dadaalaysa waxaa in la cirib taro oo laga hor yimaado corruptionka ama musuqmaasuqa noocu doonaba ha ahaada dejinta siyaasiyaadka guud oo maali oo shaqaaleynta iyo shaqa abuurkana run ahaanti waxaan sinayna waxyaaba badan bay hawshaas ay ka caawin kartaa marka haddii hadda waxyaabaha noocaas oo kale inay meela ka dhixi karaan waa laga yaabaa waa run ahaantiina waa siaan u sheegayno oo dhaqanxumo badan ayaa dalka kusoo siyaaday intii burburkii ka bacdi oo u baahan dib u habeyn badan u baahan dib udhis badan u baahan maskax badan in la soo celiyo maskaxaha la dhiso u baahan marka waxa waa waxay soomaalida dhihi jirtay baruur baa baruura qurmisa marka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay waxyaabaha noocaas oo ka dhacaan ama hadda hasanaadaan ama ha badnaadaan meelo kala duwan ha aadaan dhalinyaradu inay taariibaanna waxyaabo badan baa ku kalifa oo waxyaabaha xaqdarada iyo musuqmaasuqa lagula kacayo waa qayb kamid a maxay ka qaban kartaa wasaaradaada baahsan oo guud ha waa qayb kamid a laakiinse anagu hadda waxyaabahan ku jirna aan u samayna siyaasaadka kala duwan oo ama shuruucda kala duwan oo shaqada iyo shaqasiinta waxay kamid tahay sidii looga hortegi lahaa inay waxaas oo kale ay ka dhacaan goobaha shaqada meeshii lagu ogaado inay wax ka dhacayaan in tallaabo laga qaado oo oo lagu sharciga lahor keeno ayaa ayaa ayaan ku tala jirnaa marka run ahaantii waa wa wa waa run waxyaaba badan oo u baahan in si fiican si guud looga wada hortagay ayay kamid tahay musuqmaasuqana waxyaabaha dalka soo dilowda kamid ahaa ayaamihii dambe oo lasoo dhaafay dowladduna hadda waxay ugu soo jeedin musuqmaasuqa dhinac meeshuu raba ha gaare in laga hortago oo oo shaqaysaynta kala imaan meelo badan buu geli karaa musuqmaasuqu taas in la cirib taro guud ahaan ba laga cirib taro dalka ayuu yahay qorshaha dowladda u yahay waayahay haddaa waxaad ka dhawaajisay xaddi badan oo muqaadaraadka inuu wadanka soo galo meelo kala gedisan uu kasoo galo dhab- dabcan dhibaatadin uu qeyb ka yahay Een, oo hadda een, meelaha qaarkood faldambiyeedyada dilalka ah oo soo badanaya kufsiga oo soo badanaya wax walba waxaa loo tiirinayaa in ay intooda badan ay qeyb ka tahay ee, dad cunaya ama dhalinyaro cunayso muqaadaraadka marka xaddigaas badan ood sheegta adigaba intuu kasoo galaa een, ah, sideesoo wadanka uu ku yimaadaa muqaadaraadkan wallaahi saar hadda anagu ma dhihi karo nooc uu kusoo galay qaab uu kusoo galay meel uu kasoo galay ma ogaan karo laakiin waxyaaba badan aan maqlayna waxaa kamid ah waxyaabaha noocaas la kulba aniga hadda anigu dhalinyarada iyo backgroundkiiga waxaa dhalinyarada iyo sha- la shaqeynta dhalinyarada marka dhalinyarada wax kastoo dhibaatadoodaan si gooniya ii taabata Eh, marka waa nasiib daro in wadanka uu uu soo galo oo nooc daraag noocaas oo kale ah. sheeg kale hadda anigu halkaas kasoo galaa iyo meeshaas ka yimaada ma hayo macluumaadkaas laakiinse inuu waxa jira oo baahsan dhibaato jirta oo wadanka gudihiisa ku baahsan oo dhalinyaradii mustaqbalkoodii iyo waxtarkoodii iyo waxqabadkoodii meel weyn uga imaanaya qaybtii amnigay kasoo gelaysaa qofka daraageysan oo da- qaar familkoodii dadkooda leynayan sidaad aada aada sheegaysid qaar kale inay ka haraan eh, ka- ay ka dhacaan noloshiiba ay ka dhacaan ay ay ka- qaar kamida waxaa la yidhi si ay usoo jeedaan oo shaqo badan u qabteen oo ay waqti badan u shaqeeyaan eh, baabuurta ha wadaan ama waxyaabaha kale ha wadaan ee dadka dhalinyarada anigu ma rabo inaan hadda cambaarayo wax ka sheego dhalinyarada shaqeynaysa oo maalin maxaa la yidhahdaa maalin noloshooda maalintii u adeeganayo u dagaalama u dadaalaya inaysan aysan wada ahayn laakiinse in waxaa la yidhahdaa Waa caqabad emergency badan jirta siiyo laakiin.
qofku inuu soo jeedo uu waqti badan shaqeeyo wax saas in loo cuno markaasna maskaxdiisa qofkan aysan si fiican aysan u shaqeynin Eh, marka run ahaantii eh, hadda cid gooni anigu u saarayana ma ma jirto laakiinse waa wax guud oo dhibaato guud oo dalka ka jirta oo u baahan in si guud eh, looga soo wada horjeesto oo culamadu ay ka hadasho waat eh, wacyigelin guud la- laga sameeyo bulshadu ay ka sameyso ciidamada amnigu ay la dagaalamaan meel kasta ay joogaan ay la dagaalamaan ama kuwa trafkada ha ahaatee ama kuwa kale oo eh, qeybahooda kala duwanba ha ahaatee dhalinyarada waxaas lagu arkana in dhaqan fiican- dhaqan celin fiican loo sameeyo eh, ayay ayay u baahan tahay laakiin waa wax u baahan in si guud eh, looga wada shaqeeyo dadkoona aan aan uga wada shaqeyno waayahay dhegeysto kale oo dhalinyarada ka mid oo jooga gudaha maraykanka jeclaan ina- inaan fursadda siiyo ayaan jeclaan lahaa soo dhow walaal magacaagana ku bilow
saaraad waa mahadsan tahay magacayga waa cabdinaasir aadan zubeer oo joogo eh, gobolka illinois washington chicago Em, wasiirka marka hore waxaan rabaa inaan salaamo Eh, salaan kadib waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aalo kooban eh, ku saabsan barnaamijkan hadda aan ku guda jirno Eh, wasiir marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Em, su-aashayda koowaad waxaa jiro sida hadda ay ka shanqarisay eh, saharo dilal fara badan oo maalmahan dambe kusoo badanayo eh, gobolada ama caasimadda Eh, khaasatan hadda haddaan dib micnaha aan inoo celiyo waxaa jiray dilka ugu dambeeyey oo ka dhacay eh, muqdisho askari waxaa jiray eh, maamo hooyadii isdilay marka ma isleedahay arrimahan soona noqonaya ama gobolada ha ka dhaco ama caasimadda ha ka dhaco ma isleedahay eh, waxaa hooyo ah bu ah shaqa darrada baahsan ee dhalinyarada soomaaliyeed haysato su-aashayda kuwaad waye Een, su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo een, wasiirka waxaa waaye dhalinyaro badana waxaa jirto een, waxbarashada eh, shahaadada koowaad ama shahaadada labaad dhamaystay ee ku sugan dalka gudihiisa ee shaqo darro aada iyo aada u baahsanna haysato Een, dhalinyarada noocaas maxaad qorshe u haysaa wallahi waa run oo waxay la tahay qofka bini aadamka sida qofka dhalinyarada oo emersiga badan ku jiro ah, shaqo la-aantu waxaa laga yaaba in waxyaaba badan ay ku sallisto waatin hadda ka hadlayna qofku markuu shaqa la-aan noqdo wuxuu u sahlan yahay inuu ku biiro ama waxyaabaha aan daraajka muxaadaraad ha noqdo ama dembiyada kale inuu inuu inuu ku biiro ayaa u sahlan maadaama qofka dhalinyara ah oo energy badan hayo energigaas meel uu ku bixiyo u baahan haddana markuu shaqa la-aan noqdo uusan waxbana uusan qabanayn wuxuu u yahay oo u nugul yahay inuu dhinaca dembiyada iyo waxaas in- inuu galo marka amni darada iyo waxyaabaha dadka ay waalidkooda dilhayaan ama maskaxdooda si kale ha noqoto ay ay frustration iyo ay ka qaadaan iyo maankooda wax kala noqdo oo wax dhici kara inay daraag isticmaalaan oo wax dhici kara marka waa nasiibarooyinka wadanka maxaalayihahdee hadda haysta dalka u baahan in laga baxo kan kale oo waa run dhalinyaro badan hadda jaamacado badan baa jira aad bay umahadsan yihin dadka soomaaliyeed oo oo isku xilqaamay cilmihii soomaaliya inay wax baraan maadaama qofku inuuntu meel iska jooga inuu iskuul tago madaxda fiican markuu iskuul kasoo baxana in waxa la yidhaha ama jaamacad buu gala la yidhahdo marka heerka yihiin iyo qualitigooda matxiyada ay leeyihin waa wax kale laakiin at least inuu qofku arday noqdo oo uu waxbarto oo uu uu dareemo ardaynimada taasa u baahan laftigeeda in loo bogaadiyo maray kasoo baxaan sababa badan waa laga yaaba inay shaqa la-aan ugu dhacdo aysan uga shaqaynin aysan ku shaqaysin waxay soo barteen waxaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin waxyaabaha ama waxa loo yaqaano labor marketka ama suuqa shaqadu taala iyo qofkan dhalinyarada wuxuu soo bartay inay wax kala duwan yihiin mismatch badan uu ka jiro hadda waxaa laga yaaba jaamacadaha waxyaaba laga dhigto waa waxyaaba inta badan u badan ama ama siyaasad u badan ama public administration iyo waxyaaba noocaasa ay kasoo baxaan suuquna hadda waxa ubaahan yihin waxyaabihii farsamada gacanta u badan yihiin u baahan marketka ama baahida suuqa ka jirtaan hadda noocaasay u badan tahay marka run ahaantii waa waxyaaba badan u baahan in laisku baalansi gareeyo hadda waxaan ku jirnaa inaan sameyno dhalinyarada shaqaadoonka in la rasigargareeyo si online loo loo loo loo loo diiwaan geliyo lana ogaado suuqa waxa ka jira ama baahida suuqa shaqaaleynta baahida ka jirtan inaan inaan inaan inaan sameyno oo waxaa loo yaqaano labor market assessment in la sameeyo oo baahiyaha jira in lasoo ogaado markaas laisku maashgareeyo oo laisku toosiyo dhalinyarada u baahan shaqada iyo kuwa kale marka run ahaantii jaab aada u weyn ayaa jira oo maayirahda sidii loo buuxin lahaa dhalinyaradu inay shaqaystaan oo waxay soo bartaan inay ku shaqaystaan waa inay ayagu waxay soo baranayaan iyo suuqa shaqada ka jirta ama labor marketku inay inay inay ismaashgaraynayaan oo ay isla socdaan way marka run waxaan hadda ku tala jirno inaan qaabkaas sida
su-aasheeda ugu dambaysa anaa ku weydiinaya waxaa jirta in wasaarad walba marka la abuurayo la ogyahay dhibaatada wadanka ka jirta iyo waxa la raba inay qabato dabcan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha saa sheegtay waaye oo waa wasaarad muhiima howl badan ay u taala dabcan dhalinyarada oo toddobaatan iyo shan boqolkiiba dhalinyarada dadkii ay ka yihiin shacabkana oo awood muuqata ahna hadday noqoto ama kooxa argagixiso ay ku biiraan ama maleeshiya ay ku biiraan iyo qabaa'ilahi si kale loo adeegsado ama hadda kuwa daraagiska hadda la leeyahay way isticmaalayaan kuwa shaqa la-aanta haysoo jaamacadaha kasoo baxaya dhan walba ayaga ayay noqotay marka laga soo tago hadda mashruucan aad ii sheegayso oo qiimeynta suuqa shaqa abuurka marka laga soo tago maxaa cad oo wakhtiyada soo socda ah ood i dhihi kartaa waxaas iyo waxaas wasaaradda ku tala jirtaa oo la qaban doonaa labada sano sanadku soo socdo
waa su-aal aada u fiican sar runtii waxaa ugu muhiimsan oo hawlahan shaqada ah waa ada siyaasada shaqada abuurka ama siyaasada national siyaasada qaranka oo shaqa abuurka in hadda ay meel fiican marayso oo sidii dhalinyarada shaqa dadka loogu abuuri lahaa shaqa guud ahaan waxaan filaynaa ilaa iyo bilahan soo socda dhowrka bilood soo socota inaan ugu yaraan ilaa shan kun oo qof in shaqa loo helo la shaqaaleysiiyo qorshaha waxaa noogu jira kamid short blanka waktiga gaabana midda kale waxaa jirta maalin waxaan la soognahay waa sanaadan ka hadlayo oo ina inay mismas badan ka jiro suuq iyo shaqada iyo waxba dhalinyarada waxay soo barteen waxaa kaloo taas kasii weyn waxaa jira percentage aada u badan oo dhalinyaro ah oan fursad u helin inay waxbartaan ama iskuul ay tagaan fasal tagaan maadaama aysan maadaama ay iskuulaadkii iyo waxbarashadii hadda ay tahay inteeda badanba ay tahay private ama kulligeedba aysan dadkoo dhan wada awoodi karin marka dad uu dhaafay waktigoodii waktigii waxbarashada ay academica baran lahayd inuu dhaafay hadda dad dhalinyaraha waaweyn noqday kuwaas sidii loogu heli lahaa inay sidii xirfad u yeelan lahaayeen oo farsamo gacan in la baro ay muhiim tahay marka waxyaabaha qorsheynayna hadda waxaa kamid a hadda waxaan dejinaynaa policygii tifeska ama ama hadda me- meel fiican maraayo waxaa kale oo hadda aan kudhex ku ku dhex jirnaa oo iyadana in laheelo dugsiyadii farsamada gacanta in hadda la furo oo oo si dhaksaa ilaa iyo toddoba iskuul ama lix iskuul goboladana laga furo marka taas ayaa meel fiican hadda maraysa marka inay dhalinyaro fara badan oo hadda shaqa la-aantaasi looga hortago wax badan baan baahidii dhan baan dabooli karnaa maaha laakiinse in sida ugu sahlan oo ugu fiican in inaan inaan facilitation ugu sameyno oo iskuulaadka loo diyaariyo iyo macalimiinta iyo sidai utababaran lahayn markaas inay suuqa ay shaqa ka helaan ayaga ka anfacaysa inay ka helaan iyuu yahay qorshaha dhow hadda aan ku tala jirno aad baan kaaga mahad celinayaa sacaad wasiir waktigaaga waadna mahadsan tahay duraan faarax kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk ee soomaaliya duraan faarax oo isagu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti iigu ahaa oo su'aalo uga jawaabay dhegaystayaasha iyo aniguba barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal toddobaadkan waa naga inta intaynu midka mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
mahadsan zahre cabdi oo inoo soo diyaarisay soona jeedisay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha dadka ku dhaqan deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin la xiriira dhinaca caafimaadka waxaana ay sheegeen inaysan haysan goobaha haweenku ay ku umulaan oo adeeg caafimaad ay ka heli karaan wariyaha v o a magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warbixintan noo soo diray dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan bulshada soomaaliyeed ee u badan beeralayda ee ku nool tuulooyinka qaamqaam luglow ilaa deegaanka yoontooy ee dhacaa dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo food saartay cisbitaal la-aan waxaana ay noo sheegeen in haba yaraatee aysan lahayn deegaanadooda goobo caafimaad dadka deegaanka oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay haween ugu geeriyoodeen halkaasi cisbitaal la-aanta halkaa ka jirta darteed xilliga dhalmada qaar ka mid a haweenka deegaanka oo qaamqaam aan kula kulmay ayaana ka waramaya dhibaatada ka haysta cisbitaal la-aanta
aniga magacayga sucaado samow maxamed laydhahaa deegaanka qaamqaam waxaan cabasho ka nahay isbitaal la-aan ma haysano meel haweenka lagu dhaliyo ma haysano amar degdeg haduu imaado meel maaragta lagu dabiibo ma haysano wax caafimaada ma haysano gabdhaheenna wakhti walbood waddaday kusii dhintaan way kusii dhiig baxaan taasoo sal u ah daawo la-aan ee dowladda jubbaland iyo dowladda federaalk waxaan ka codsanayna qaamqaam deegaanka qaamqaam inay il naxariisla ku soo fiiriyaan afar labaatan sac gabdhahan wadaday ku dhiig baxaan way ku dhintaan ilaahay kuma darnaada xaafadda sidoo kaleenta fiiriyo magacayga nuurto cabdi awyarow waxaan u baahannahay meel oo gabdhihii hoyeyga aan ku dhalin lahayn ma haysano waan rafaadsannahay waxaan u baahannahay daawo iyo hoy aan ku dhalinno waan salacnay waxaa u baahannahay in oo loono gargaaro aad baa wardo isbitaal aynoo samayso daawooyin ayna siiso wax walba ayna siiso gabdhihii inaan rafaadsannahay oo midtooreeye aan ku dhalin hayno oo aan u haysanin qalab lagu dhaliyo annaga waxaa nooga dhimata wax badan oo inta laga qaaday waxna jidka kusii dhinteen waxna hooyagooda ayagoo jooga ee ku dhinteen gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil iyo gudoomiye ku-xigeenka deegaanka luglow ayaa ii sheegay in deegaanadooda aysan ka jirin goob caafimaad oo haweenku ay ku dhalaan islamar ahaantaana la geeyo magaalada kismaayo oo qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir u jirta ayna adag tahay in si nabad ahi ay ku gaaraan kismaayo maadaama haweenku ay halis u yihiin dhigbax
xaaladda caafimaad ee deegaanka qaamqaam aad bay u liidataa aad bay u hoosaysaa maxaa yeelay de meel aan rug caafimaad lahayn isbitaal lahayn daawo lahayn waa dareemi kartaa baahida taalla intaa ay leegtahay waa dareemi kartaa haba u sii darnaadaan gabdhaha umulahaya oo aan lahayn meel ay ku umulaan aan lahayn iyo qalab lagaga umuliyo midna aan lahayn oo markii ay qabato fooshu ay qabato lala aado kismaayo taasoo ay kala kulmaan caqabado badan iyo dhibaatooyin badan iyo dhimasho badan iyo dhiigbax badan iyo rafaad badan ay kala kulmaan waxaa jira dhib fara badan gabdho yaryaroo uguba ayaa foolanaya dhulkana waa bandow habeenka ay baabuurtu ma socoto gabdhahaas markay fooshaan waxaa dhacaysa labaatan iyo afar twenty four hours inay maxadan meesha lagu hakiyo ay mataqaanaa ama isku furin ku dhaco ama ay dib u dhintaan intaasoo jeeraynana qabsatay waddada laamiga ah maxadan habeenkii lama mari karo tan wareegana lama mari karo waxaa weeye ee burkiito rafaad dhib ilmaha yaryarka dhallaanka dhib baa naga haystaa xagga hooyada iyo dhallaanka weli foosha weliba foosha ayaa dhib naga haystaa biyahana waa shan kilomitir oo webiga loo raadinayo tan noogu daran waa biyaha iyo mataqaanaa iyo caafimaadka isbitaal baan u baahanay xilliyada ugu adag ayaa ah habeenkii oo ay aad u adag tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka sabab la xidhiidha dhinaca ammaanka haddaba cabashada ay qabaan dadka degan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo ayaa waxaa ka jawaabay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka jubbaland maxamed bashiir nuur waa agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka ee degdega ahi waxaana uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyinkaasi ay ka cabanayaan bulshada waqooyiga magaalada kismaayo balse ay qorsheynayaan sidii ay halkaasi ay uga dhisi lahaayeen gooba caafimaada fase iyo fase ayaa jiro oon ugu talagalnay xarumo inaan ka dhisno ayadana een deegaanka qaamqaam iyo deegaanka yuntoy oo ah deegaano aad u waaweyn oo ah deegaanada ugu horeeyey oo een muddo sannado badan dhisnaa oo jiray insha allah ayagana fiisaskaas sanadkan sidaad la socoto ayaa la rajeynaya in la dhiso xarumihii caafimaadka laakiin sidaad la socoto adduunkii o dhan waxaa soo kala dhexgalay covid oo bajet walba iyo qorshe walba oo degsanaa loo weeciyo dhanka covid insha allah hadda wuu naga yaryahay cudurka waxaan rajaynaynaa sanadkan hadduu alla idmo in laga dhiso xarumo caafimaad ma aha marka in xarumo caafimaad la-aantood meesha adeeg caafimaad uusan ka soconin dhammaan deegaanada gobolada deegaanada waqooyi ee degmada kismaayo waxaa ka shaqeeya adeegyo caafimaad ayaa laga bixiyaa tusaale ahaan haddaan kugu soo qaato deegaanka qaamqaam ilaa deegaanka istanbul wala bartira ilaa xaajweyne waxaa ka shaqeeya tiam adeegyo caafimaad bixiya oo mobile teams loo yaqaano inta badan deegaanada ka baxsan magaalada kismaayo ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira cisbitaal la-aan iyadoona cisbitalka magaalada kismaayo uu noqday mid ay buux dhaafiyeen dadka bukaanka ahi ee isaga kala imanaya gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe maadaama deegaanada dadkan ay ka imanayaan aanay lahayn gooba caafimaad aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal soomaalida mahmaahdeeda waxaa ka mid ah nin gardarani ma guulaysto ama siday reer gudugu u yidhaahdaan gardaraa ma guulaysto waxaa kale ku mahmaahdaa walaalkaa gardarro looguma garba yeelo labadaas maahmaahoodba waxay iftiiminayaan qayb ka mid a arrimo soomaalidii bixisay ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay rumbiya kama dhibcaana ay u qaadatay dabadeedna xusuus wadareedeeda iyo hiddaheeda dadweyne ay ku diiwaanisay hiddaha dadweyne ayay mahmaahdu ka mid tahay waxaana la too ah sheeka xariirada oo iyadana hal abuuradii hore ee soomaaliyeed ay culin jireen iyaga oo maaweere ka sokow uga dan lahaa in carruurta iyo dhallinyaradu ay ku bartaan waxyaabihii ay bulshadoodu rumaysnayd iyo guud ahaan dabeecadaha kuwii la wanaagsanaa iyo qaarkii la xumaa dabeecadahaas oo tiro badan badanaana uu aadanuhu ka siman yahay ayay gardarradu ka mid tahay sida ka muuqata labadii maahmaahood ee aan hormariyeyna waxaa ka dhaadhacsanayd aaya xumi inuu u dambeeyo qofka dadka ku gardarooda sidoo kalena waxay ka digi jireen kan dadkuugu xigaba allaha ka dhigee inaan cidnaba gardarro loogu hilin waxaa haddaba jirta sheeke xariiro ay ku tusaaleeyeen aaya xumida gardarrada iyo guuldarrada ku lamaansan sheeke xariiro sida kuwa lamidka ah mala awaala hase ahaatee wax ku qaadasho mudan waxaa la yidhi waabaa waxaa hal wada lahaa libaax jilbis dab biyo lilaahi iyo laqdabo lixdooda mid waliba waxbuu hasha ka celin jiray si fiicanna way u wada dhaqaalaysan jireen maxaa yeelay keligeed bay xoola ka lahaayeen libaaxu wuxuu ku qaybsanaa in dugaagga uu ka ilaaliyo oo aanay soo agmarin jilbiskuna halaqa oo dhan inuu ka hor joogsado dabka waxay hawshiisu ahayd inaysan hashu doog iyo diraac toona dhaxamoon biyuhuna inay haraadka u diidaan oo marnaba aysan oon iska dareemin laqdabo waxay ku qaybsanayd wixii col ah oo soo hungureeya inay ku tiraahdo hasha boqor baa leh haddaad u soo dhowaataanna waa laydin xirxirayaa dabadeedna waa laydin laynayaa markaas baa laga wada leexan jiray lilaahi iyaduna caanaha intay ka listo ayay lixdooda u qaybin jirtay iyadoon u kala badin shilinta gafanaha iyo takartana way ka guri jirtay sidaas iyaga oo heshiis ku ah ayuu jilaal darani geyigii ay joogeen wada saabtay markaas bay hashii gurtay oo ibaheedii goso caanood ka soo dhici waayeen markaas bay waxay dhadhamiyaan ka waayeen markaas bay gaajoodeen arrina markay sidaa noqotay ayay laqdaba waxay damacday inay keligeed hasha cunto kadib markay shanta kale kala disho midbana midka kale ku disho iyada oo aan cidina sirteeda ogaan maalintii dambe ayay jilbiskii u timid oo ku tidhi jilbisow libaax hasha kulama heshiin karee markuu caawa seexdo lugta ka qaniin ha dhintee markaas buu yidhi igu hadlee waxaan kaa ballanqaadayaa inuu caawa afka kala jiido goortii la seexday oo ay fiid noqotay ayuu libaaxii faysha damba goostay markaas baan lala soo rogin markiibana wuu qurbaxay labadii u heshiiyey mooyaane intii kalaa tidhi allaha u naxariisto jaalkayagii hasha dugaagga nooga celin jiray iyagoo u haysta inaan meel kale laga gaarine ay tii alla u timid laqdabo waxay haddana u timid jilbiskii oo ku tiri war hool jilbisow roob baa soo socdee orod burkaas cawska ah jirso intuu isa sii daayay ayuu burkii hoosta ka galay isagoo ka mahadnaqaaya digniintii ay siisay markaasbay inta dabkii u tagtay ku tiri dabow jilbiskii wakaa burkaas ku jiree ku gub aan inteena kale hasha ku cidlaysanne isagiina taladaas wuu ka yeelay oo kii oo warmooga ah ayuu burkii ku gubay ayaan dambe ayay laqdaba biyihii u timid oo ku tiri biyow jeer dabbaktiyo gaajo ka bixi mayno idinkaana seexin kara haddana waa kulul yahayoo lama heshiin karee seexiya oo baktiya biyo dabkii oo iska ololaya bay ku soo rogmadeen oo seexiyeen markay dabka sidaas u galayeenna biyuhu waxay islahaayeen hilbo badan baad hasha ka heli doontaanoo wixii ay laqdaba u sheegtay bay aad u rumaysnaayeen laqdabo intaas kuma ay joogsanine lilaahi iyo biyihii ayay isugu yeedhay iyadoo rabta in labadoodana la waayo waad arkaysaanoo ilaaha mahadii annaga ayaa hashii u haraye biyow togaas qaada annana hashaan soo kaxaynaynaaye taladaasna biyihii ogol bay yidhaahdeen goortay biyihii qulquleen oo togii ku dhaceen bay iscelin waayeen maalintaas baana ugu dambaysay hashii ay wax ku lahaayeen labadii kale ayaa hashii ku soo haray markaas bay laqdabo hashii dib ka shuqaysay si ay midda kale ugu baabacayso cabaar kadibna waxay tidhi lilaahi ey hasha garqaad gadaal baan ka soo eryayahay lilaahidiina markay hoggaankii midigta ku dhigtay bay hashii jeeyaha ulkala dhacday markaas bay inta haraati isla kala jiiday laqdabo beerka goyse halkaas bay laqdaba ku ruux weyday lilaahina ay hashii ugu hartay waxaa jira dabeecado kale oo aadanuhu leeyahay gardaradana sabab looga dhigo mar waxaa la yidhaahdaa waxaa isku mataansan gardarro iyo doqonnimo oo soomaalidii hore ruuxa gardarrada badani inuu caqligaab yahay ayay ku xaman jireen mar kalena gardarrada iyo kibirka ayay isu aanayn jireenoo siday la ahayd had iyo jeer kibirka ayaa qofka gardarrada u horseeda kaasoo isna marka dambe haadaan aanu ka soo bixi karin ku galalaatiya macnaha dambe dadkii rumaysnaa ayaa waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa gabyaagii la oran jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa gabadheeroo boqol iyo labaatan meeris ka kooban ayuu inta qofeeyey gardarrada oo keliya kula hadlay siday ruuxa u hodo iyo meesha daran ee waaga dambe ay ka tuurto ugu dambaysta wuxuu ku soo gabagabaynayaa kibir iyo garaadyari isbiirsaday inay yihiin gardarradu guriga ay ku hoyato ee waaberigiina ay ka soo ambabaxdo meedisyada gabaygaas oo doodiisa uu ku soo koobay ayuu dhoodaan ku yidhi gardarooy waxbaad gaysataa gooriya ayaane gefkii aad samaysaa batiyo godobahaagiiye gashi aan yarayn baad qabtaa jeer lagaa gudo ee waxaad goysa mooye ma jiro nimaad gargaartaay gurigii barwaaqaysan baad gubi taqaanaaye oo ruuxaad gar qaadaa walee guul ma xoogsadoe adiga iyo geeridu dadkii waad gablamiseene adigoon gadaal uga harayn mid iska kaa geejay qofkii tabartii gees kaa maray bay wax u gaboobaane gaag baa u soo hara kollay ruuxi kaa guda eh adoo gebi ka tuuruu arkaa kii garaad xumiye cismaan aadan oo allah u naxariistay cismaan askari loo yiqiini waa kii isaguna heestiisii geeshka iyagoo guulaysta ku daray meelis uu ku soo qaaday gardarrada iyo guuldarrada ku laran waa kii odhan jiray ninkii gardaraada ilaahma gargaaree inay la go-ayso waan garanay gashaankeennay ligtu raacdee geeshka iyagoo guulaysta dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaana soo jeedinayay axmed faarax cali idaaja haddana dhegaystayaal dhinacii dheesaha ayaanu jalleecaynaa nala dhegaysta heestan
Thank
dhegaystayaal idaacaddeenii fiidnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cismaan idaacadda waxaa soo saaray haaruun macruuf dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo